بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacano wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka caalamul-yowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah afhayeenka kooxaha muqaawamada filistiin abuucubayda oo jeediyey kelima taabanaysay dhinacyo badan hal sana kadib weerarkii toddobadii aktoobarna fariimo muhiima u diray muslimiinta caalamka weeraro lagu dhiigbixiyey cadowga oo mujaahidiintu ay siyaabo kala duwan uga fuliyeen galbeedka afrika jasiiratul carab iyo shaam musiibo ku habsatay mareegihii ugu caansanaa ee maamulka yuhuudda kadib markii la jabsaday haddaba fariimo nuuce ah ayaa lagu faafiyey maxayse tahay fadeexadda ay wajahayso warbaahinta sahaynada sannad kadib dagaalka khaza warbixinno daaha ka rogaya qarashka maraykanka uga baxay taakulada militari uu siiyo maamulka sahaynada xuutiyiinta oo hub ku kacaya malaayiin dollar kala soo wareegay ruushka waa kuwee dalalka ugu badan ee gaadiidka soo dhoofsada qaaradda afrika dhaqaale intee la eg ayayse ku bixiyaan qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargaysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag waa maalinimo talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha rabiicu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamul-yowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa muddo hal sana ah ayaa laga joogaa markii kooxaha muqaawamada filistiin duulaan ballaaran ay ku qaadeen maamulka gumaystaha yuhuudda weerarkaas oo ahaa kii ugu xoogganaa uu la kulmo tan iyo markii sahaynada lagu deegaameeyey dhulka barakaysan ee filistiin afhayeenka kooxaha muqaawamada filistiin abuucubayda ayaa shalay galab waxa uu jeediyey kelima taabanaysay dhinacyo badan taas oo ku soo aaday hal sana kadib howlgalkan waxa uuna ka hadlay dhowr arrin wuxuu ku tilmaamay dharbaaxa lama filaan ah oo cadowga ku dhacday isagoo intaa ku daray in arrimaha ay duulaanka u qaadeen ay ka mid tahay inay ka hortagaan isballaarinta ay wadaan dadka yahuudda ah iyo dhibaatada ay la kulmayaan dadka maxaabiista ah wuxuu sheegay in intii dagaalka uu socdo allah fadligii ay ku guulaysteen in ay dhimasho iyo dhaawac ka dhigaan kumanaan ka mid a cadowga sidoo kalena howlgab ay ka dhigaan boqolaal ka mid ah gaadiidka uu cadowgu ku soo dagaalgalay waxa uu sheegay inay sii wadayaan dagaalka ka dhanka ah gumaystaha ilaa laga xuraynaya cadowga taako kasta oo ka mid ah khaza iyo dhulka filistiin arrimaha uu soo hadal qaaday afhayeenka kooxaha muqaawamada filistiin waxaa sidoo kale ka mid ah taageerada dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ay siiso maamulka sahaynada waxa uu sheegay in si kasta oo dowladaha saliibiyiinta ah ee maraykanka ugu tunwan yahay ay u taageereen nidaamka talaabiib aysan waxba u soo kordhin taabadalkoodana ay dagaalyahanadooda dhigba xoogan ku wadaan sahaynada afhayeenka kooxaha muqaawamada filistiin abuucubayda wuxuu sidoo kale uu jeediyey fariimo ku socday dadka muslimiinta ah si gaar ah culimmada iyo ducaadda ummadda wuxuu ugu baaqay in ummadda muslimka ah ay u caddeeyaan fariidada jihaadka iyo in ruux weliba uu qaato kaalintiisa meelna la iska dhiga tafaraaruqa wuxuu sidoo kale ugu baaqay guud ahaan ummadda muslimka ah inay qaadaan tallaabooyin ay ugu gargaarayaan diinkooda iyo inay cadowga ka xureeyaan al aqsa كما نتوجه بالدعوة إلى نخب وعلماء ودعاة الأمة إلى تجاوز حالة التضامن القلبي واللفظي الخجول إلا من رحم ربي ونقول لهم يا علماءنا ودعاة أمتنا أتنتظرون خبر هدم المسجد الأقصى المبارك ذات صباح لا سمح الله لذلك فإن أضعف الإيمان هو استنفار علمائي في كل الأمة لتبيان حقيقه الصراع والبيان الشرعي والواضح والصريح والمتواصل لخطوره ما يتعرض له شعبنا ومقدساتنا ولمشروعيه معركتنا وقدسيتها ولبيان فريضه الجهاد على الامه لكل ما تملك من موارد لنصره اقصاها وارضها المقدسه وتغييب الخطاب الطائفي الذي يمزق ويفرق الامه فهذا هو المامول منكم يا احفاد العز بن عبد السلام وابن حنبل وابن تيميه وغيرهم من علماء الاسلام العاملين المجاهدين الذين اضحوا قدوه للامه ولاجيالها عبر العصور بمواقفهم الشجاعه المشهوده في القضايا المفصليه الكبرى للامه inta ay socotay kelimadiisa arrimaha uu soo hadal qaaday waxaa ka mid ah malafka maxaabiista waxa uu sheegay inay ku dadaaleen inay xifdiyaan maxaabiista ayna sidoo kale ula dhaqmeen si wanaagsan sida ay farayso diinta islaamka waxa uu sheegay in haddii hoggaanka gumaystaha uu ka fikiri waayo masiirka maxaabiistooda ay awoodaan in gebiyahaanba ay malafkooda soo afjaraan dhacdooyinka ka taagan daanta galbeed ayuu abuucubayda dhanka kale tooshka ku ifiyey waxa uuna sheegay in shacabka ku nool halkaasi ay wajahayaan dhibaatooyin uusan caalamku ka warqabin sidoo kale wuxuu bogaadiyey doorka halyeynimo ay qaadanayaan muqaawamada ku sugan daanta galbeed isagoo ugu baaqay inay howlgalladooda sii xoojiyaan hal goobna looga soo wada jeesto cadowga gumaysiga ku haysta mid ka mid ah muqadasaadka ugu waaweyn ee islaamka duulaankii toddobadii oktoobar ay kooxaha muqaawamada filistiin ay ku qaadeen maamulka sahaynada wuxuu isbeddel ku sameeyey mandiqadda loo bixiye bariga dhexe arrimaha duulaanka uu soo ifbixiyeyna waxaa ka mid ah inta uu la egyahay cadaawadda ay yuhuuddu u qabaan muslimiinta iyo sida ay u geysteen xasuuqii ugu darnaa taariikhda casrigan hal sanno kadib dagaalkaas sidoo kale maamulka gumaystaha yuhuudda waxaa dhexdiisa ka jira kala qaybsanaan aan horay u soo marin dadka yuhuudda ah ayaana ku kala qaybsan dagaalka ay ku jiraan qaar ayaa dalbanaya inay dhacdo xukuumaddooda halka kuwo kalena ay saadaalinayaan in ay soo dhowaatay lacnaddii ay ku burburi lahaayeen arrimaha sidoo kale howlgalkii duufaanul aqsa uu soo ifbixiyey waxaa ka mid ah in uu burburay mashruuca caadiyeynta cilaaqaadka maamulka gumaystaha yuhuudda oo ay ku fooganaayeen qaar ka mid a dowladaha carbeed oo ugu dambaysay dowladda sacuudiga oo doonaysay inay caadiyeyso cilaaqaadka maamulka gumaystaha yuhuudda balse arrimahaasi waxaa meesha ka saaray oo burburiyey howlgalkii duufaanta al aqsa oo dib caalamka u soo xasuusiyey qadyadda filistiin sidoo kale duulaankan wuxuu meesha ka saaray haybaddii iyo awooddii ay ku faani jireen sahaynada ciidankooda ayaana lagu sheegi jiray mid aan la jebin karin iyo kan ugu xoogga badan mandiqadda balse saacada gudahood waxaasoo dhammi waxaa soo afjaray dagaalyahanno boqolaal ah oo ku hubaysan hub aan sidaa u weynayn shalay oo ku beegneed sannad guuradii ka soo wareegatay howlgalkii duufaanul aqsa ee dhigbaxa lagu gaarsiiyey dadka yuhuudda ah madaxda saliibiyiinta reer galbeedka ayaa akoonnada ay ku leeyihiin baraha bulshada waxay soo dhigayeen fariimo baroor ah dhanka kalena ay ku cusboonaysiinayeen taageerada ay u hayaan dadka sahaynada ah madaxweynaha dowladda saliibiyadda ee maraykanka emmanuel macron ayaa war qoraal ah uu ku soo qoray bartiisa ekes waxa uu ku yidhi toddobadii oktoobar waa xanuun weli nagu dhex nool waxaan caddaynayaa in xanuunka shacabka israa'iil uu yahay xanuunkeenna waana dhaawac insaaniyadeed oo xanuun badan ma hilmaameenno dadkii lagu dilay iyo kuwii lagu qafaashay iyo sidoo kale qoysaska ay qalbiyadoodu burbureen waxaana u dirayaa fariin ay ku dheehan tahay walaaltinimo dhankiisa ra-iisul wasaaraha dowladda saliibiyadda ah ee ingiriiska ayaa isagana waxa uu yidhi toddobadii oktoobar waxay ahayd maalin mugdi ku ah taariikhda yuhuudiyadda waxaa maanta laga joogaa hal sanno waxaan garab taagannahay oo aan dib u xasuusannahay dadkii sida xoogga ahaa lagu dilay waxaan rajaynayaa in kuwa la qafaashay ay guryahooda dib ugu soo laabtaan ismana dhiibi doonno ilaa laga soo celiyo sidoo kale yu'af galand wasiirka difaaca maamulka sahaynada ayaa isagana war qoraal ah uu ku soo qoray bartiisa twitterka waxa uu ku yidhi hal sano ayaa laga joogaa subaxii dowladda israa'iil ay ku soo waabariisatay weerar wuxuushnimo kaasoo dhaliyey inaan qaadno mid ka mid ah dagaalladii ugu cadaaladda badnaa waa sannad dagaal ah oo socday habeen iyo maalin waajibkana saaran waa inaan soo celinnaa kuwa la qafaashay sidoo kalena aan taageernaa dhaawacyada aana dib u xasuusannaa dadkii la dilay iyadoo waxaa soo xasuuq ah maamulka gumaystaha yuhuudda uu ka geystay magaalada khaza isla markaana halkaasi uu ku dilay in ka badan afartan kun oo falastiiniyiin ah ayay madaxda dowladaha saliibiyiinta reer galbeedka ee dunida u meeriya waxaa loogu yeero wada noolaashaha iyo xuquuqul insaanka sheegayaan in shacabka israa'iil uu yahay mid ka dhibanaha ah dhanka kalena ay iska indhatirayaan dhibaatada lagu hayo reer filistiin iyagoo taabeddelkeeda afka furta markii ruushku uu yukrein ku xasuuqo dad yurubiyan ah مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyowm iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada waxaa aalaaba halkan ka soo jeediyaa walaalkan ilyaas cabdulaahi waad mahadsan tahay suheeb waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinla ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida waxaan ugu horayn xubinteenna maanta ku daahfuraynaa qodob ay inta badan daabacayeen saxiifadaha ka soo baxa dunida gaar ahaan kuwa maamulka yuhuudda kaasoo ah in saacadihii lasoo dhaafay la jabsaday mareego muhiim ah oo uu leeyahay gumaystaha la magacbaxay israa'il iyadoona lagu faafiyey sawirar kala duwan oo si aad ah kaga caraysiiyey sahaynada waxaa mar qura aroortii hore ee saakay lagu soo baraarugay baracan ah oo uu leeyahay gumaystaha yuhuudda oo lagu sameeyey jabsi xagga internetka iyadoona lagu faafiyey fariimo muujinaya in dagaalka khaza uu weli yahay faanoole fari kama qodna yuhuuddana uu soo gaari doono jab xooggan oo ay ka shallayn doonaan inta noloshooda ka dhiman waxaa sidoo kale mareegahaas yuhuudda markii la jabsaday lagu baahiyey sawirrada afayeenka kooxaha muqaawamada filistiin abuucubayda waxaana lagu laray aayado qur-aan ah iyo qoraal u dhignaa nasriga alle waa uu dhow yahay websaydyada yuhuudda ee la jabsaday waxaa ka mid ah kanaalka afariyo tobanaad ee wax ku soo gudbiya afka cibriga gumaystaha ayaana saacadihii ugu horreeyey ee weerarkan xagga internetka ah waxa uu la daalaadhacayey ka hortegidda dhacdadan iyo xakamaynta fariimaha kala duwan ee internetka ku baahaya kuwaasoo sheegaya in loo dhacay mareegihii muhiimka ahaa ee yuhuudda waxay xoguhu intaasi ku darayaan in kooxaha fuliye weerarkan ay yihiin kuwa u dhashay filistiin qaybna ka ah kooxaha wax iska caabinta ee hadda ka dagaalamaya gudaha khaza middaasna ay fadeexo kale ku noqotay xukuumadda benyamin netanyahu maadaama ragga ay sheegtay inay soo afjaraysa ayba yihiin kuwa xagga internetka ah xitaa ku awood badan marka laga soo tagaba dagaalka dhabta ah tallaabadan lagu weeraray mareegaha muhiimka ah ee yuhuudda ayaa lagu tilmaamay mid waddada u sii xaari karta weeraro intan ka ballaaran oo ay fuliyaan hakariska u dhashay waddamada iiraan iyo inta aysan siyaasad ahaan isku cunamin maamulka gumaystaha yuhuudda waxayna middaasi wiiqi doontaa sida la aaminsan yahay hannaanka sahaynada ay hadda ku joogaan baraha kala duwan ee internetka haddii aynu intaa uga gudubno qodobkaas waxaan markan soo qabanayaa wargeeska the times of israel ayaa daabacay isagoo soo xiganaya warbixin ka soo baxday jaamacadda brown ee ka faalloota arrimaha caskariga in qarashka maraykanka uuga baxay dagaalka sannad jirsaday ee ka socda khaza uu ku dhow yahay labaatan bilyan oo dollar warbixintan ayaa daaha ka rogaysa xoga inta badan laga qariyey warbaahinta maraykankuna uu fagaarooyinka ku dafiro waxayna sheegaysaa in xukuumadda washington ay muddadan labiiyo tobanka bilood ah ay sahaynadu ku garab istaagtay kaalmo dhan walba ah oo ku kacaysa adduun lacageed oo gaaraya ilaa toddobiyo toban dhibic sagaal bilyan oo dollar qoraalka majalladdu waxa uu sidoo kale sheegayaa in intaas ay sii dheer tahay afar dhibic siddeetan iyo lix bilyan oo dollar oo iyadana ku baxday qorshaha maraykanku uu kaga hortegaya weerarada xuutiyiinta isagoona badda cas ku garab istaagaya maraakiibta yuhuudda iyo inta ku daaban warbixinta the times of israa'el waxay intaasi ku daraysaa in middan ay tahay natiijadii ugu horraysay ee baaritaanka lagu sameeyey qarashka maraykanka uga baxay garab istaagga yuhuudda muddadan sannadka ah macquulna ay tahay in muddooyinka dhow ee soo aadan ay intaas ka badato iyadoo wax lagu dhisanayo haddii aqalka cad uu sidan ku sii socdo middan ayay saxiifaddu waxa ay ku tilmaamaysaa inay tahay kaalmadii milatari ee ugu weyneyd oo ay xukuumadda washington siisa maamulka gumaystaha yuhuudda muddo hal sana ah gudaheeda taasoo muslimiinta u sii muujinaysa sida maraykanka sheegtay inuu waddamada u soo dabaaliyo nabadda uu sahaynada ugu garab taagan yahay gowraca dad weli ku sugan dhulkoodii uu allaah u dooray waxaa ugu dambayn lagu sheegay qoraalka wargeeska in tan iyo sannadii kun sagaal boqol konton iyo sagaalkii uu maraykanku yuhuudda siiyey kaalmo dhan walba ah oo ku kacaysa markii la isku wada geeyo ilaa laba boqol konton iyo kow dhibic laba bilyan oo dollar waxayna sahaynadu sidaasi ku noqdeen dadkii ugu horreeyey ee kaalmo intaan leeg ah ka hela maraykanka tan iyo inta taariikhda la xusuusto waana sida aan ka soo xiganayno warbixinta ay daabacday saxiifadda the times of israa'el haddii aynu intaa uga tallaabno qodobkaas waxaan ugu dambayntii soo qabanayaa majalladda wall street journal ee ka soo baxda dalka maraykanka waxay daabacday maqaal ay uga warbixinaysa maleeshiyaadka ay taageertay iiraan ee xuutiyiinta oo hub ku kacaya malaayiin dollar kala soo wareegaysa dowladda ruushka sida ay tibaaxaysa xogta majalladda hubkan ayaa ku kacaya adduun lacageed oo gaaraya ilaa toban milyan oo dollar waxayna xukuumadda moscow wareejintiisa u xir saartay sida xoguhu ay sheegayaan ganacsadaha hubka ee victor antolofij lamana soo bandhigin ilaa hadda nuuca hubka la gaarsiinaya xuutiyiinta victor antolofij oo dhanka kale loo garan og yahay ganacsadaha geerida waa konton iyo toddoba jir u dhashay dalka ruushka waxaana xabsi ku yaalla dalka maraykanka laga sii daayey sannaddii labada kun labaiyo labaatankii kolkaas oo ay moscow ku beddelatay haweenay amerikaan ah oo ciyaarta kubadda kolayga taasoo lagu qabtay gudaha ruushka iyadoo dhoofinaysa daroogo hore loo mamnuucay reer yurub ayaana hadda aaminsan haddii ruushku uu fiktor u wakiishay in hubkaas uu sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku gaarsiiyey xuutiyiinta uu fulin kara tallaabadaas weliba sida ugu degdegsiimada badan maadaama sida xoguhu ay sheegayaan uu ninkan awood u leeyahay in qofka hubka ka dalbaday uu gurigiisa ugu geeyo xitaa haddii shakhsigaas uu ku sugan yahay tuulo fog oo ku taalla cirifka ugu dambeeya ee dunida sida aan horay u xusnay ilaa hadda lama shaacin hubka la doonaya in lagu wareejiyo xuutiyiinta balse waxaa la saadaalinayaa in qayb ay ka noqon doonaan gantaalada riddada dheer iyo qalabka difaaca hawada ee casriga si ay uga hortagaan gantaalada kala duwan ee uga imaanaya dhanka maraykanka iyo xitaa waddamada kale ee reer yurub waxayna dabcan middan baasiin ku sii shubi doontaa xiisadda hadda weli ka taagan marinnada muhiimka ah ee badda cas guud ahaan inahaas ayaan ku soo afmeeraynaa xubintii wargeysyada caalamka oo aad maanta ku dhegaysateen canaawin kala duwan aan iminkana idinku wareejiya dhanka walaalkan suheyb cabdulaahi si halkaas uu inooga sii anbaqaado qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوى waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyoom qeybihiisii dhexana waan isla maraynaa jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ee ka howlgasha galbeedka qaaradda afrika ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay fulisay howlgallo kala duwan kuwaas oo lagu naafeeyey cadowga allaah weerar uu fuliyey mid ka mid a guutada istishhaadiyiinta ee jamaacadda ayaa lagu beegsaday saldhig ciidan oo maliishaadka xukuumadda riddada maali iyo kuwa murtasaqada ah ee fagnar ay ku leeyihiin magaalada biir sidoo kale allah fadligii waxay ciidamada mujaahidiintu ay weerar sawaariikh ah ku garaaceen garoonka diyaaradaha magaalada tembogto mu'asasada azallaaqa ayaa baahisay sawirka halyeygii fuliyey camiliyadda istishhaadiga ah oo lagu magacaabo abuu cumar alfuulaani taqabalahullaah sheekh dalxa abuuhind oo ah mas-uulka mandiqadda tembogto ee jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo ka warbixinayay howlgalladaas ayaa yidhi allah fadligii waxaan si rasmi ah u sheeganaynaa mas-uuliyadda howlgallada lagu beegsaday cadowga maali iyo ruushka ee ka dhacay magaalada bir iyo weerarkii aan u adeegsannay sawaariikhda ee aan ku qaadnay garoommada diyaaradaha tembogto iyo gaawa isagoo hadalkiisa sii bata sheekh abudalxa waxa uu yidhi weerarkan lagu qaaday xarumaha dulmiga iyo kufriga ee bir tembogto iyo gaawo waa jawaab celin sharci ah oo dabiici ah waana mid looga jawaab celinayo xasuuqyada ay xukaamta iyo xulafadooda ay u geysanayaan shacabkeenna muslimka ah ee dulmidiidka ah isagoo dhanka kale ku hanjabay in howlgallada soo socda ay yihiin kuwa intaa ka guda ballaaran mu'asasada azallaaqa oo ah garabka warbaahineed ee jamaacadda dhankeeda muuqaal ay faafisay waxay ku soo bandhigtay sawaariikhda ay mujaahidiintu ku garaaceen saldhigyada cadowga
أسلموا تسلموا أو تعاد تندم تلك من أسلافنا إرثنا فافهموا إرثنا فافهموا صبحيهم يا صدى وداعيهم للردى أننا يدري العدا إن واظبنا كل مو sidoo kale allah fadligii ciidamada mujaahidiinta waxaa u suurto gashay in weerar ay ku qaadaan fariisamo maliishaadka xukuumadda ridada burkina faso ay ku leeyihiin mandiqadda manto waxaana weerarkaasi lagu dilay askar iyadoo dhanka kale mujaahidiintu ay ku soo qaniimaysteen laba gaari iyo hub kale oo isugu jira nucyo kala duwan dhankooda mujaahidiinta ansaaru shariicah ee ka howlgala waddanka yemen ayaa sheegtay mas-uuliyadda howlgal qannaas ah oo lagu beegsaday mid ka mid ah xarumaha maliishaadka imaaraadka hoostaga ay ku leeyihiin mandiqadda albaqar ah ee dhacda gobolka abyan dhanka shaam jamaacadda ansaarul islaam ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar qannaas ah oo lagu dilay hal askari oo ka tirsan maliishaadka nidaamka mujrimka ah ee bashaar al asad weerarkan ayaana wuxuu si gaar ah uga dhacay buurta al akraad ee dhacda waqooyi bari magaalada allaadiqiya سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag maxaan ka naqaannaa dowladaha ugu badan ee soo saara maadada loo yaqaano warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir maadada almaas waxaa inta badan ay la xiriirtaa hodantanimo qurux iyo baraare waxa uu almaasku leeyahay dhalaal khaas ah laakiin siddeetan boqolkiiba dhagaxa dhaymanka ee lasoo saaro waxaa loo isticmaalaa ujeedooyin warshadeed haddii aad baarto dalalka ugu badan ee soo saara iyo habka loo soo saaro waxaad ogaan doontaa xaqiiqooyin layaab leh waxaa jira laba iyo labaatan dal oo keliya oo soo saara dhaymanka waxaana toban ka mid ah dalalka ugu soo saaridda badan ay haystaan in ka badan sagaashan iyo sagaal boqolkiiba wax soo saarka caalamka ee almaasta haddaba markii loo eego dowladaha ugu badan ee soo saara almaasta caalamka waxaa liiskooda ugu horeeya ruushka kaas oo sanadii labada kun iyo labaiyo labaatankii soo saaray xaddi dhan afartan iyo laba milyan oo qiiraad qiiraadku waa qiyaasta culeyska fiisikis ahaan lagu cabiro almaasta waxaana u dhigmaa eber dhibac laba garam waxaa la tilmaamay in kaalinta weyn ee ruushka uu ku leeyahay wax soo saarka almaasta iyo hogaamintiisa liiska dalalka ugu badan ee soo saara maadadan ay muujinayaan in uu uga gudbay xayiraadaha la saaray kadib dagaalkii ukrain ee bilowday febraayo sanadii labada kun labaiyo labaatankii sida uu sheegayo mowqic baraha bulshada ah oo laga leeyahay waddanka kanada waxaa caqabadaha ku horgudban in dabagal lagu sameeyo masaadirta laga helo dhagaxaanta almaasta ay yihiin mid ka mid a waxyaabaha ruushka ka caawiya in uu ka tallaabsado xayiraadaha kaga imaanaya reer galbeedka ruushka ee labada kun iyo labaiyo labaatankii u horeeyay dowladaha soo saara maadada almaasta waxaa kusoo xigay botswana taas oo iyadu waxsoo saarkeedu dhammaa afar iyo labaatan dhibic sideed qiiraad oo dhagaxaan ah dhanka kalena u dhigma afar dhibic sagaashan iyo lix milyan oo garam saddexaad waxaa labada kun labaiyo labaatankii liiska dalalka ugu badan ee soo saara dhaymanka kaga jiray dowladda canada taas oo soo saartay lix iyo toban dhibic laba milyan oo qiiraad ama saddex dhibic afar iyo labaatan milyan oo garam waxaa liiskan ku jirta oo nambarka afraad ahayd koongada dimuqraadiga oo iskugeynta waxay soo saartay ay ahayd sagaal dhibic sagaal milyan oo qiiraad koongo waxaa ku xigtay dhanka wax soo saarka maadada almaas dalalka kale ah koonfur africa angola zimbabwe namibia lesoto serarion tanzania brazil guinea afrikada dhexe guyana ghana liberia saaxilul caaj ama ivory coast congo brazavel cameron venezuela iyo mali oo dhaca galbeedka qaaradda africa liiska dalalkan oo marka laisku geeyo tiradoo ay tahay ilaa laba iyo labaatan dal waa kuwa ugu badan ee caanka ku ah wax soo saarka dhagaxa almaasta ama dhaymanka ee qaaliga ah gaar ahaan maadada u ceyriin ah sida ka muuqata liiskanna waddamada aan soo sheegnay kuwooda ugu badan waxay ku yeelaan afrika waxayna muujinayaan sida qaaraddan ay hodanka ugu tahay kheyraadka faraha badan ee u allah ku manaystay inkastoo ay xusid mudan tahay in maamulada ka jira ay dabadhilfyo u yihiin una adeegaan reer galbeedka iyagoona noqday calosho dushaqaystayaal xilli shucuubtooda ay ka baahan yihiin kheyraadka ay ku dul nool yihiin ee leh noocooda kala duwan dhaymanku waxa uu ka duwan yahay naftada iyo dahabka marka laga hadlayo tobanka dowladood ay haystaan isba lagu qiyaasay sagaashan iyo sagaal boqolkiiba waxsoosaarka caalamka si ka duwan naftada iyo dahabka oo nisbo ama boqoleeyo isku dhowdhow loogu qaybin karo wadamada ugu badan ee ku jira liiska waxsoo saarista sida ku cad taqriirka uu qoray mowqaca fijual capitalist ee laga leeyahay dalka canada muhiim ma ahan in dalku uu gurto faa-iido u dhiganta heerka waxsoosaarkiisa gaar ahaan marka la joogo almaas joodada ama tayada nadiifnimada dhagaxa iyo qeybaha u diyaarsan yahay ayaa ah kuwa xadidaya qiimaha uu leeyahay almaaska waxaana ay bartani oo laga leeyahay canada tilmaantay in botswana ay soo saartay xaddii konton iyo sagaal boqolkiiba u dhigma waxsoo saarka ruushka ee sanadii labada kun labaiyo labaatankii laakiin qiimaha dhabta ah ee waxsoo saarkeeda uu gaarayey qiyaastii shan bilyan oo dollar taas oo hal jeer iyo bar ka sarreysa intii ruushka uu soo saaray isla mawduucan waxaa angoole ay ku jirtaa kaalinta lixaad dowladihii labada kun labaiyo labaatankii soo saaray dhagaxa almaaska halka marka loo ego qiimo har ay imaanayso nambarka saddexaad waxsoo saarka dheymanka ugu qiimaha badan caalamka botswana angola iyo koonfur africa oo ay uheliyaan canada iyo namibia waxa ay soo saareen almaas ay tayadeedu sarreyso kuwaasoo loo isticmaalo qaybka dahabka halka dalal ay ka mid yihiin ruushka iyo koongada dimuqraadiga ay ujeedada ugu weyn ee loo dhalaaliyo almaasta ay tahay in loo adeegsado warshadaha haddaba kuwani waa labaatanka dal dhanka qiimaha marka laga hadlayo waxsoo saarka dhagaxaanta almaaska ugu qaalisan caalamka waxaa botswana dalka ruushka haddii uu uga horeeyo xaddi ahaan waxsoo saarka dheymanka ay dhanka kale kaga horumartay dhinaca qiimaha lacageed waxaana shan bilyan oo dollar lagu sheegay in uu dhammaa waxsoo saarkeeda almaaska qiimo ahaan oo dhanka xajmiga dhammaa afar iyo labaatan dhibic toddobaatan iyo shan bilyan oo qiiraad ruushka ee kusoo xiga oo waxsoo saarkiisii labada kun iyo labaiyo labaatankii ee almaasta ceeriinka uu ahaa afartan iyo kow dhibic sagaashan iyo laba qiiraad kuna jiray nambarka koowaad balse halkan ka galay kaalinta labaad saddex dhibic konton iyo shan bilyan ayaa lagu sheegay isugeynta qiimaha waxsoo saarkiisa waxaa saddexaad ku jirta angola oo hal dhibac sagaashan iyo lix bilyan lagu qiimiyey waxsoo saarkeedii labada kun labaiyo labaatankii canada koonfur africa iyo namibia ayaa iyagana ku jira liiska dowladaha balaayiinta dollar ka faa'iiday waxsoo saarkoodii almaasta ee sanadkaasi halka dalalka soo socdana ay dhammaystir u yihiin labaatanka dal ee waxsoo saarka dhagaxa almaaska waxaana ay u kala hooseeyaan sida soo socota zimbabwe lesoto sierra leon tanzania koongada dimuqraadiga brazil liberia afrikada dhexe guyana guinea ghana cameron congo barazavel iyo saaxilul caaj ama ivory coast ugu dambeyn waxaan uga baxayaa warbixintan qaaradaha ugu badan ee soo saara maadada ama dhagaxa almaas layaab ma lahan in afrika ay hoggaanka u qabato qaaradaha caalamka marka loo eego waxsoo saarkii labada kun labaiyo labaatankii ee maadada almaasta ha ahaato dhanka miisaanka ama qiimaha oo labaduba ay ku kala leedahay konton iyo kow boqolkiiba iyo nisbo lixdan iyo lix boqolkiiba ah markii loo kala eego labada jaaniib afrika waxay waxsoo saarka si guud almaasta caalamka ay ka ahayd sanadkaasi konton iyo kow boqolkiiba yurub oo ku xogtay waxaa waxsoo saarkeeda uu ahaa soddon iyo afar boqolkiiba amerikada waqooyi a iyaduna waxaa waxsoo saarka dalalkaasi ay ahaayeen saddex iyo toban dhibic shan boqolkiiba qaaradda koonfurta amerika eber dhibic laba boqolkiiba ayaa lagu sheegay in ay qaaraddaasi soo saartay maadada almaaska sanadii labada kun labaiyo labaatankii gabagabadii haddii aan wax ka taabano sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun saddex iyo labaatanka iyo dowladihii ugu badnaa ee soo saaray almaasta waxaa liiskooda weli ku horeysa ruushka waxaa ku xogtaa koongada dimuqraadiga nambarka saddexaad oo botswana koonfur africa oo nambarka afraad ah zimbabwe iyo angola kuwaasoo sanadkii lasoo dhaafay kaalinta ugu muuqata ku lahaa waxsoo saarka maadada almaas oo guud ahaan caalamka laga soo saaray afartan iyo shan milyan oo qiiraad intii lagu guda jiray labada kun saddex iyo labaatankii أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
wahagaag guudaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasii nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالق بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى